بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah filasho loogu jiro burbur dhaqaale oo la mid ah kii dhacay laba kun iyo siddeeddii iyo bangiyada maraykanka qaarkood oo khasaaray lacaga balaayiin dollar ah iyo qiimaha dahabka oo gaaray heer aan abid horay loo arag saadaasha dagaalka dhexqarxa etoobiya iyo eritariya oo sii xoogaysanaysa iyo warbixin uu daabacay mid ka mid ah joornaalada reer galbeedka oo soo bandhigay dagaal aan doorasho lahayn oo dhex mara asmara iyo adis ababa kadib siidayntii maxaabiista yuhuudda ee lagu qabtay dagaalkii toddobadii aktoobar jenaraale iyo khubaro yuhuudda ah oo ku baaqaya in mar kale ay sii wadaan dagaalka ay kaga jiraan marinka khaza kadib dhacda lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka yuhuudda oo toddobaadkan ka dhacday magaalada rafax qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm القلب ضج في مجاريها بشرى حنانيكم فقد لاحت نوايا أخلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الإدخام ليت القوم غابوا
waa maxay riddada ama islaam ka baxa
riddaha waxa weeyaan tabdiilu diinu diinta oo la beddelo wuxuuna u beddelay milla ukhraa sawaa'un ha ahaadaan waxaasi gaalada iyo qaybaheeda kala duwan casabiyaadkii iyo jaahiliyaadkii riddadu imisaayay u kala baxdaa sheekhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim alrasuul ee wuxuu ku leeyahay wa aydan fa ina ariddata calaa qismayn riddatun mujarada wa riddatun muqallada muxuu yahay xukunka qofka ka ridooba islaamka وفي الحقيقة أن الإنسان إذا ارتد قتل
halkee bay riddadu asalkeeda ka soo bilaabatay oo salka ku haysaa ilaahay rasuulkiisa markii ilaahay oofsaday carabtii aqlabkoodii waa ay ridoobeen
heerarka riddada ee maantase halkay marayaan waddooyinkaas hore qofku markuu ridoobo waxaa dhici jira waxa la yidhaha mufaasala isaga iyo mujtamaca islaamku way kala go'is jireen oo dadka ugu horreeya goynaya xataa qoyskiisa ay noqdaan laakiin maanta isagoo murtad ah oo diinta islaamka ka baxay ayuu helaya xuquuqda islaamka ee muslimka si oo dhan buu helaya
sidee culimmada islaamka uga hadleen diinka baxa maxayse juhdiga intaan la-eg ugu bixiyeen ka culimmada islaamka waxaad arkaysa xataa fuqahada kutubta fiqiga ee furuucda ka hadlaysa riddada iyo murtadka axkaamtiisaa lagu daraa bal waxaad arkaysaa bacd alfuqahaa iyagoo nawaaqidooduu markay ka hadlayaan ee riddada ayay ku darayaan taasina waxay ishaaraysaa ay culimmadu baraarujinayeen inay wax si fudud u dhici kara riddadu inay tahay maxaa keenay in malaaxidda dhiirani ay maxfallada kaga hadlaan diinka baxa caqliga iyo diintay nuqsaan ka yihiin xadiise wada faalsa ah diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
maxay noqotay natiijada ka dhalatay islaamka noqoshada xargaha goostay wuxuu leeyahay markaa waxa shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama la- ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maaragtay dadka maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay
sidee ayaan uga hortegi karnaa mawjadaha diinkabaxa ah ee ay wajahayso ummadda arrimahaasoo idil waxaad ku maqli doontaan taxanayaal aan ugu magacdarnay riddatun walaa abaabakrin laha ama diinla'aan aan loo hayn dowladdii abiibakar warbixinnadan waxaad maqli doontaan toddobaadka soo socda inshaa allah waxaadna ku dhegaysan doontaan barnaamijka faafreebka wararka
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa tan iyo markii aqalka cad uu yimid donald trump maraykankana uu madaxweyne ka noqday waxaa sii xoogeysanayey burburka dhaqaale ee dunida ka dhacaya iyadoo xukuumadda washington ay qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhan ah dowladaha caalamka bangiyada maraykanka ayaana hadda khasaaraya lacaga balaayin dollar ah iyadoo khubarada dhaqaalaha ay ka digayaan inuu dhaco burbur dhaqaale oo la mid ah kii sannaddii labadii kun iyo siddeeddii qiimaha dahabka lagu iibsado ayaa abid gaaray meeshii ugu sarraysay taariikhda qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horrayntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa filasho loogu jiro burburkii dhaqaale ee dhacay sannadkii laba kun iyo siddeeddii oo kale iyo bangiyada maraykanka qaarkood oo khasaaray lacaga fara badan xilli waxyaabo badan oo dahabka uu ugu horreeyana ay qiimahoodu gaareen halkii ugu sarraysay abid wargeyska ka soo baxa dalka ruushka ee fisqaliyaad ayaa daabacay warbixin uu kaga digayo suuragalnimada burbur dhaqaale oo cusub oo dunidu ay martigeliso wakhti aanan fogeen sida midkii dhacay labada kun iyo siddeeddii qoraalka warbixinta ayaa lagu caddeynayaa in qiimaha dahabka uu gaaray heer aanan abid la arag taasoo sii siyaadisay walaacii dunida ay ka qabtay in uu yimaado dhaqaale burbur xooggan oo galaafan doona waxyaabo badan wargeesku waxa uu sheegayaa in laba bangi oo ku yaala dalka maraykanka laguna tilmaamo kuwa ugu waaweyn ay waktixaadirkan wajahayaan khasaare baaxad leh bulshada ameerikaanka ah ayayna tani ku beertay walaaca ay ka qabaan in mar kale caalamka uu martigeliyo dhaqaale burburkii dhacay labada kun iyo siddeeddii oo kale zoynis bangi waa mid ka mid ah labadan bangi waxa uu muddo kooban ku khasaaray lacag gaaraysa ilaa konton milyan oo dollar taasoo ay sababtay ayay majalladdu tiri hoosu dhac qiyaastii gaaraya boqolkiiba saddex iyo toban oo ku yimid saamiyadiisii halka bangiga western irelands uu isagana wajahayo fadeexa iyo burbur dhaqaale oo xooggan alexander bakhtin waa khabiir dhaqaaliyahan ah oo u dhashay dalka ruushka waxa uu sheegayaa in khasaaraha yar ee hadda uu maraykanku soo bandhigay islamarkaana gaaray labadan bangi ay yihiin wax si aad ah u fudud marka loo eego waxa ay qarinaysa xukuumadda washington iyo dhacdooyinka qaraar ee dhaqaale burburka ah ee ku soo wajahan dunida waxa uu xusay in bangiyo badan oo waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka maraykanka waqti xaadirkan laga yaabo in ay wajahayaan khataro waaweyn wuxuuna gunaanadkii yidhi waxa maraykanka uu soo bandhigaya waxaa ka badan inta uu qarinayo waxay saxiifaddu xusaysaa in xitaa haddii bangiyada ay hoos u dhigaan lacagta ribada ah aysan badbaadin karin marxaladdan ay hadda wajahayaan maadaama ay kalsoonidii suuqa si dhaqso ah u burburtay ayay tiri gunaanadkii wargeeska waxa uu leeyahay haddii dhibaato dhaqaale oo weyn lana mid ah midii labada kun iyo siddeeddii ay caalamka ka dhacdo waxaa la filayaa in reer yurub iyo xitaa dalalka kale ee soo koraya ay wajihi doonaan xaalado qaraar waxaana yaraan doonta baahida loo qabo saliidda gaaska iyo macdanta maadaama dhaqaalihii lagu iibsan lahaaba uu ku yimid burbur xooggan saadaasha dagaal ka dhex qarxa itoobiya iyo eritereya oo sii xoogaysanaysa iyo warbixin ka soo baxday mid ka mid ah joornaalada galbeedka wargeeska forian bolosi ayaa soo saaray warbixin cusub oo ka digaysa halista dagaal cusub oo ka dhex qarxa itoobiya iyo eritereya iyadoo xaaladda siyaasadeed ee gudaha itoobiya gaar ahaan gobolka tigrey ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa warbixinta ayaa sheegtay in xiisadda labada dal ay gaartay heer khatar ah taasoo soo dedejin karta ayuu yidhi suuragalnimada isku horimaad buuxa oo dib uga dhex qarxa xukuumadahan haddii aanan la dejin xaaladda foreign bolosi ayaa xusay in markii uu abay yimid xafiiska sannadkii ay si deganaan ah ku bilowdeen wax weliba oo ku saabsan cilaaqaadka kala dhexeeya asiyaasi afawarkii balse uu khilaaf ku bilowday kadib dagaalkii tigrey iyo dadaalada etoobiya ay ugu jirto helitaanka marinbadeed ay iyadu u madax bannaan tahay adis ababa ayaa dhowaan su'aalo ka keentay madax bannaanida eritreya ay qaadatay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii halka labada dowladood ay iswadaarsadeen hadallo kulul iyo eedeemo u muuqda in dhammaadkooda ay noqon karaan dagaal toos ah ayaa lagu yidhi nuqul ka mid ah warbixinta xogta foreign bolosi ayaa tilmaamaysa in ciidamada labada xukuumadood ay isku uruursanayaan agagaarka dekadda casab ee badda cas askarta abey ayaana shidaalka ay ku socdaan waxay ka dhiganayaan rumaynta riyadii awoowayaashooda ee ahayd helitaanka marinbadeed u gaar ah macadda ayay saxiifaddu tiri qaabka ay dowladaha khaliijka iyo xitaa maraykanka uga falcelin doonaan haddii mar adis aba iyo asmara uu ka dhex qarxo dagaal lafajebis ah dana badan oo ay dalalkan ka leeyihiin gudaha itoobiya ayaana ciidda afka la geli doonaa sida la rumaysan yahay gunaanadkii wargeeska waxa uu sheegay in dalka suudaan oo tan iyo sannadkii la daaladhacaya dagaallo qaraar oo isagana saameyn xooggan ku yeelan doona haddii foodda ay isdaraan waddamada itoobiya iyo eritereya khasaaruhuna uu noqon doona mid ka baaxad weyn kan haatan warbaahintu ay soo tabayso kadib helitaanka maxaabiistooda yuhuudda oo ku baaqaysa in dagaalka dib loogu laabto warbixinuu daabacay wargeeska iyo diico daxranood ayaa lagu iftiiminayaa suuragalnimo laga qabay in sahaynadu ay dib ugu soo laabtaan dagaalka khaza kadib heshiiskii xabad joojineed ee ay laba sano kadib kala gaareen labada dhinac ee ka dhacay gudaha dalka masar waxay warbixintu caddaynaysaa in marba marka ka dambaysa ay sii xoogaysanayaan hadallada ka soo yeeraya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa ee xukuumadda benyamin netanyahu kuwaas oo ay ku doonayaan in mar kale dib loogu soo laabto dagaalka haddii mar ay heleen maxaabiistoodii ku jirtay gacanta kooxaha muqaawamada filistiin ee ay labadii sane ee lasoo dhaafay ku soo furan waayeen qaabka xoogga ah yo-af kiish waa wasiirka waxbarashada ee sahaynada waxa uu ku baaqayaa in si buuxa loo buriyo heshiiskan maadaama aan dib u helnay ayuu yidhi dhammaan maxaabiisteennii ninka xag jirka ah ee itmar binukafiir dhankiisa waxa uu ku baaqay in netanyahu uu ku qasban yahay in dib uu u bilaabo dagaalka maadaama la soo celiyey ayuu isagana yidhi dhammaan maxaabiisteennii dhankiisa benyamin netanyahu kama marna tallaabooyinkan oo waxay saxiifaddu sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa ila ku dhow ninkan in uu doonayo in mar un uu ku laabto dagaalka ilaa laga baabi'iyo ayuu yidhi kooxaha muqaawamada filistiin walow taasi ay u suurageli weysay sannadihii lasoo dhaafay saraakiil milatari oo sahayna ah dhankooda waxay ku baaqayaan in ay haystaan waqti xaadirkan fursad ay ku weerari karaan goobo hor leh oo ka tirsan marinka khaza kuwaas oo labadii sane ee lasoo dhaafay ay gaari waayeen taasoo ku tusinaysa sida maamulka gumaystaha yuhuudda uu ugu hamuun qabo in mar kale uu ku laabto jixiimada dagaalka walow falanqayaal fara badan oo odoroso arrimaha bariga dhexe ay aaminsan yihiin haddii tallaabadan uu maamulka gumaystaha yuhuudda ku dhiirado islamarkaana uu duulaan kale ku qaado marinka khaza dhabarka loo saari doono khasaare ka ballaaran midkii labadii sane ee lasoo dhaafay ay la kulmeen waxay warbixintan bannaanka keentay sida ay u soo shaacbaxayaan filashadii ay inta badan qabeen bulshada muslimiinta ee ahayd in marnaba aysan sahaynadu dhaqan gelin doonin heshiiskan mar unna ay jebin doonaan waana kuwa taariikh fog u leh in ay mar weliba ka baxaan ballamaha iyo wixii la ysku afgartay guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaaliyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ميل كستو جوكتان كسو دوادا حلقة سغالي لباتناد اي تحانها دقي سيغا دقالدا اي انو كو اخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي ان تصحح اما هدي ان سيكلا اني راهنو مفاهيم اي هبون تهي ان لسحو حلقة ديني هوري وحي انو جوكتي حديثكي رسولك صلى الله عليه وسلم اي معنيه سؤال mareegaha islaamka mid mid ayaa loo burin doonaa tan ugu horraysa ee la burin doonana waa xukunka tan ugu dambaysana waa salaadda xalqadeenna maantana halkaas ayaan ka ambaqaadi doonaa in shaa allah iyadoo ay jirto asbaabihii aan soo sheegnay kuwaasoo howsha siyaasadda ka saaray daa'irada cibaadada suuragal ma ahayn inuu xadkaa ku joogsado dib ugurashada iyo yuusitaanka ku socday mafhuumka caqiidada iyo cibaadada balse waxa la filayey waxay ahayd in dib ugurashadaasi uu si tartiib tartiib ah ugu gudbo howlaha kale si aayar ah ayaana markii dambe looga saaray daa'irada iimaanka iyo cibaadada mana ka dhigno in dadka aanay wax camal ah samaynin ileen insaanku marnaba inta uu nolosha adduunyo joogo shaqa la'aan ma ahan karo allahna waxa uu u abuuray dadaal joogto ah يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه balse waxaan ula jeednaa in shaqada lagu qabanayo nolosha adduunyada uu ka madax bannaanaaday marka loo eego xiska dadka daa'irada iimaanka taasoo lagu soo koobay rumayn iyo qiraal daa'irada cibaadadana waa laga saaray markii lagu soo koobay cibaadada shacaa'irta oo keliya camalkiina wuxuu yeeshay udubdhaxaad kale oo aan ahayn cibaadada kaasoo ah wax kasbasho bimacnaa in wax la kaydsado oo la milkiyo ama adkaan iyo la wareegitaan ama xisi ah ama mid macnawi ah ama wax xun ka mid a asbaabaha daatiga ah taasoo insaanka ku riixaysa inuu wax soo saaro una shaqeeyo shaqo aan ku xirnayn iimaanka allaah iyo cibaadadiisa maanka dadka waxaa degay in marka uu cibaadaysanayo uu ka go'o camalka marka uu shaqaynayana uu ka go'o cibaadada wuxuuna samaystay laba saacadood oo kala baxsan kuwaasoo aanay jirin wax isku xidhaya waa saacadda shaqada iyo saacadda cibaadada iyadoo ay u sii dheer tahay saacad saddexaad oo uu ka maqan yahay shaqada iyo cibaadadaba taasoo ah saacadda dheesha iyo nasiinada ha noqoto mid beri ah ama ama mid aan beri ahayn markaas bay mid kasta oo ka mid ah saddexdaas daa'iro waxay noqotay mid ka madax bannaan tan kale kuna qufulan yihiin wixii ku jira insaankuna muu noqon mid gaari kara mid ka mid a saddexdaa daa'iro ilaa uu ka soo dhex baxo labada daa'iro ee kale mooyaane ma ahayn jiilkii koowaad ee uu soo barbaariyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam mid arrinkan u fahmaya qaabkaas beddelan ee ay u leexdeen jiilasha gadaal ka yimid balse waxay ahaayeen sidaan soo hormarinaba kuwa nolosha oo idil u fahmaya inay cibaado tahay taasoo kulansanaysa cibaadada gowraca iyo camalka oo idil sidoo kalena ay soo hoosgelayaan xitaa ilbiriqsiyada nasiinada marka ma jirto wax ka mida nolosha insaanka oo ka baxsan daa'irada cibaadada ee lagu soo koobay hadafka jiritaanka insaanka iyo waxa loo keenay dhulkan balse waa saacadba saacadda xigta iyo nooc cusub oo cibaado ah dhammaantoodna waa cibaado haba kala duwanaadaane noocyadooda majaalaadkooda iyo masaaxadooda salaadda iyo gowraca waa cibaado daalku waa cibaado ha noqdo daal siyaasi ah mid bulsho mid dhaqaale mid fakar iyo mid cilmi iyo wixii la mid ah in quluubta loo nasiiyo si aanay u daalin waa cibaado amaa salaadda iyo gowraca inay cibaado yihiin waa arrin bannaanka taalla oo aan u baahnayn caddayn amaa dadaalka waa u caddaa jiilkii uu soo barbaariyey rasuulka sala allahu calayhi wasallam kuwaasoo alla xusi jiray iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo jiifa sidaanba hore usoo tilmaannay dadaalku wuxuu ahaa oo ah shaqada nolosha waaqica cibaadada joogtada ah ee uu qabto qofka muslimka ah taasoo uga sahay qaadanayo si uu u qabto saadkaas ruuxiga ah ee gunta hoose jira oo ay siinayso shacaa'irta cibaadada markii uu gudanayo suuraddeeda dhabta ah isagoo allaha qaalis uga dhigaya keligiisna u go'aya qushuuc iyo allakacabsina la imanaya cibaadadaas ku sugan daalkaas waxay ka dhignayd laba arrin oo waaweyn in cibaadada alle loola jihaysto lana laasimo wuxuu allaah soo dejiyey kadibna uu u jeesto cibaado kale oo uu allaah ugu dhowaanayo abaalmarinna uu alla agtii kaga helayo amaa nasiinada waxay arkayeen rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ciyaarsiinaya xaasaskiisa farxadna dareensiinaya ehelkiisa saxaabadiisana farxad la qaadanaya una raacaya beeraha ku yaalla bannaanka madiina halkaas oo fardafuulnimada lagu tartamayey wuxuuna ugu yeeri jiray waxdaalka iyo noogga ka saaraya qalbiyadooda arrimahaas oo aan dembi ahayn ama aan aad loo tiimbanaynin heer waajibaadkii la dayaco marka waxay saxaabadu u arkayeen in nasiinada noocaas ah iyadoo culeysyadu badan yihiin ay tahay mid firfircooni u gelinaysa cibaadada uguna kaalmaynaysa sidaa darteed nasiinadaasi waxay soo hoosgeli jirtay cibaadada sidaas ayay ahaayeen kuwa nolosha oo idil ka dhigtay cibaado waa cibaado shabninaysa firfircoonida ruuxda oo idil firfircoonnida caqliga oo idil iyo firfircoonnida jidhka oo idil maadaama dhammaan arrimahaas baa allah dartii loola qasday lana laasimayo wuxuu allah soo dejiyey isla xilligaana waa cibaado aan qofka dusha ka saaraynin wuxuuna awoodin maxaa yeelay waa nashaadkiisa dabiiciga ah oo isagu si iskiisa u samayn karo markaas buu cibaado ugu beddelay ixsaaskaas fudud ee gunta hoose jira taasoo ah inuu allah dartii ula qasday wejigiisana uu ku raadinayo kanina waa mafhuumka saxda ee cibaadada ah oo ah sida uu allah u soo dejiyey waana mafhuum guda ballaaran oo gun hoose leh قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
markii ay jiilkii hore u fahmeen arrinku fahamkaas iyagoo ka soo dhimbil qaadanaya kitaabka allaah iyo tacliinta rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam ma jirin dawaa'ir kala xirxiran oo ka mid ah nolosha qofka muslimka ah taasoo saacadba saacadda xigta uu isaga kala gudbayo cibaadaduna ma ahayn saacad ka mid a saacadaha oo uu muslimku kaga sii gudbayo arrimo kale balse waxaa jiray xeendaab ballaaran oo shaamil ah oo uu insaanku isaga kala gudbayo jawaanibteeda kala duwan firfircooni dhammaan xaaladahaas ha noqdo mid taagan ama dhaqdhaqaaqaya waxa uu ahaa mid allaah caabudaya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض
arrinkaasina ma aanu ahayn sunno ay iyagu la keli noqdeen lagana rabin dadka kale balse wuxuu ahaa fahamka saxan ee cibaadada iyo qaabka saxan ee loo gudanayo kadibna way ku kala saramari jireen mana ahan shaamilnimada cibaadada iyo nashaad weliba oo ay sameeyaan inuu ka mid yahay cibaadada balse waxay ku kala saramari jireen qadarka uu mid weliba oo iyaga ka mid ah uu ku dadaalayo xaqiijinta majaalaadkaas kala duwan ee cibaadada iyagoo hadba qabanaya intii uu allaah waafajiyo shacaa'irta cibaadadana waxay ahaayeen kuwa si kal iyo laaba loo guto sidaan horeyba u soo sheegnay kamana dhignayn inay tahay majaalka keliya ee cibaadada sidaana ku mutaysanaya inay wada siiyaan shucuurtooda iyo qushuucooda balse waxay ahayd sida bammaankooda ku jirtay ahna xaqiiqada boosteejooyinka laga shidaal qaato taas oo insaanka uga sahay qaadanayo inta uga hartay waddada ama isha burqanaysa ee cusboonaysiinaysa gudashada waajibaadka kale ee saaran insaanka mar kastoo saad ku dhammaado ama uu ku dhowaado inuu dhammaado wuxuu musaafurku tegayaa boostajada xigta halkaas uu uga sahay qaadanayo socod cusub salaaddu waa sahay maalinla ah oo soo laalaabata shan mar habeen iyo maalin soonkuna waa sahay sannadla ah oo insaanku bil dhammaystiran ku qaadanayo cibaado isagoo cibaadaba cibaadada kale uga sii gudbaya sakaduna waxay sannadkiiba timaadaa mar iyadoo insaanku iska nadiifinayo baqiilnimada ku jirta sidoo kalena la imaanaya waxbixin ruuxi ah iyo mid maadi ah xajkuna waa arrin nolosha qofka mar soo mara wuxuuna insaanku ka dhex baxayaa raaxada dunyada baaba'aysa wuxuuna qaabilayaa allaah dhammaan arrimahaasna waa zaad iyo sahay looga sahay qaadanayo inta ka hartay waddada cibaadaduna waxay shamlinaysaa guud ahaan waddada aan eegno tusaalooyinka qaar ka mid a habdhaqankii saxaabada si aan u taabanno xaqiiqdaas gunta hoose leh ee daqiiqa ah taasoo ah in cibaadada ay soo hoosgelayaan camal kasta fikir weliba shucuur kasta iyo ilbiriqsi weliba oo ka mida nolosha islamarkaanu aanu ku koobnayn ilbiriqsiyo gaar ah oo la gudanayo shacaa'irta cibaadada tusaale aan u soo qaadanno reer baadiyahan uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam siiyey qayb ka mida qaniimada markaa kadibna yidhi anigu kuuma soo raacin waxan balse waxaan kuu soo raacay in halkan la iiga dhufto leeb wuxuuna tilmaamay dhuuntiisa markaasna aan geeriyoodo jannadana aan sidaa ku galo rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi haddii aad alla u run sheegto wuu kuu run sheegayaa markuu sidaas samaynayay reer baadiyahan sow ma joogin halkii ugu saraysay cibaadada isagoo weliba aan gudanaynin shaciiro ka mida shacaa'irta cibaadada balse gudanayay keliya ilbiriqsigaas cibaadada ku habboon qaabkii u saraysana u gudanayay tusaale kale u soo qaado haweenaydan suuxi jirtay markaa kadibna cooradeeda faydmi jirtay rasuulka salaallahu calayhi wasallamna weydiisatay inuu caafimaad ugu duceeyo markaas buu ku yidhi haddii aad doonto waad sabraysaa janno ayaadna helaysaa haddii aad doonto alla waxaan kuu weydiinayaa inuu ku caafiyo markaas bay tidhi waan sabrayaa waxay intaa raacisay cawrada ayaa iga faydanta ee alla iiga bari inaan faydmin sidaas ayuu alle ugu baryey markay sidaas samaynaysay sowma joogin halkii ugu saraysay cibaadada iyadoo weliba aan gudanaynin shaciiro ka mida shacaa'irta cibaadada balse gudanaysay keliya ilbiriqsigaas cibaadada ku habboon qaabkii u saraysana u gudanaysay tusaale kale u soo qaado salmaan alfarisi oo yidhi markii uu cumar mimbar ka istaagay isagoo leh dadow wax maqla oo daaca la imaada markaas buu salmaan yidhi maanta naguma lihid samci iyo daaco wuxuu yidhi cumar isagoo aan caroonin oo maxaa dhacay wuxuu yidhi salmaan ilaa aad inooga sheegto halka aad ka keentay go'an aad hoosguntiga ka dhigatay cumar muuna caroon wuxuuna u dhaqaaqay wiilkiisii cabdulaahi bin cumar wuxuuna ku yidhi alla ayaan kugu dhaariyeyee go'aan aan hoosguntiga ka dhigtay miyuusan ahayn go'aaga wuxuu yidhi haa salmaan ayaa yidhi hadda waxna amar waan ku maqlaynaa waana ku addeecaynaaye mid kastoo ka mida labadaasi nin ma gudanayay shaciiro ka mida shacaa'irta cibaadada salmaan wuxuu alle ku caabudayey inuu ilaaliyo waxqabadka madaxweynaha si uu u hubsado in cadliga rabbaaniga ah uu dadkoo idil wada gaarayo cumarna isagoo ku labisan ruuxda cibaadada halkeedii ugu saraysay kama caroon su'aal weydiinta raciyadu weydiiyeen mitir dheeraad ah oo mara ah tusaale kale u qaado ninkan faqiirka ah iyo haweenaydiisa markii uu ninku ku hamiyey in fakhriga uu dareemayo kaga cawdo rasuulka sala allahu calayhi wasallam siduu u siiyo wax baahidiisa daboola markaas bay haweenaydiisii ku leedahay ma allaah ayaad uga cabanaysaa rasuulkiisa markaas buu ninkii ka joogsaday tallaabadii wuuna sabray tani miyaanay ahayn ilbiriqsi cibaado iyadoo weliba loo gudanayo habkii ugu saraysay tusaale kale u qaado ninkan u soo baxay dagaalka isagoo gacanta ku haya timir yar markaasna degdegsaday udugga jannada isla markaana sabri waayey markaas buu timirtii iska tuuray isagoo odhanaya haddii aan sii noolaado inta aan ka dhammaysanayo timirtan waa nolol dheer sidee loo tilmaamayaa ilbiriqsiyadaa sareeya haddii aanay ahayn ilbiriqsiyo cibaado oo loo gutay habkii ugu saraysay
وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadaynii sagaal iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kuladi dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى